إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii shan iyo labaatan askari ayaa shalay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ah looga dilay weeraro ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dagaal lagu qaaday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ku dhintay askari ka tirsan ciidamada soomaalida ah ee shisheeya kalkaalka mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro isugu jiray dagaallo toos ah iyo madaafiic ku qaaday saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin magaalada jowhar iyadoo sidoo kale isla xalay burundi lagu weeraray saldhigooda xaaji cali ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay mar kale madaafiic ku garaacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud toogasho lagu dilay saraakiil ka tirsan f b i da maraykanka ayaa ka dhacday gobol ka tirsan waddanka maraykanka bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah galgaduud ayaa goob fagaaro ah ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kulan ballaaran ayaa dhex maray mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaas oo laga soo saaray bayaan ay ku heshiiyeen labada dhinac idaacadda alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta sideedaad waraysyo muuqaallo taxano ah oo ay la yeelatay ergadii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab diyaarad ay yuhuuddu leedahay ayaa ku soo dhacday waddanka falastiin kumanaan kiisas cusub ah oo cudurka korona ah ayaa laga diiwaangeliyey waddammada safka hore kaga jira cudurkan u diyaargarooba dhegaystayaal warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من waa maalinimo arbaca ah kow iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol labaiyo afartanka hijriga kuna beegan saddexda bisha labaad sannadda labada kun iyo koob iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran shan iyo labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaallo iyo qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose sida warkaan uu ku faahfaahinayo waryaheena ay daruus sabriye shalay gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhigeen ciidamo ka tirsan amisom iyo kuwa dowladda afar askari oo taliyo horin ku jiro ayaa looga dilay shisheeyaha halka askarta dowladdana lix askari looga dilay kamiin ka dhacay inta u dhexaysa janaale iyo buufow ee shabeellaha hoose ciidamadan oo lugeynayay ayaa si lama filaan ah ugu dhacay kamiinka waxaana kaga dhaawacmay askar badan meel u dhow deegaanka buufow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa qarax lagula beegsaday laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda askartan ayaa la socotay mooto waxaana haleelay qarax halkaasi ayayna iyaga iyo mootadii ku gubteen sida ay noo xaqiijiyeen ilawareedyo mas-uul ah dhinaca kale waddada isku xirta degmooyinka afgooye iyo wanlaweyn waxaa ka dhacay laba kamiin oo loo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kamiinka koowaad waxaa ku dhintay afar askari toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kamiinka labaad waxaa ku dhacay ciidamo ka tirsan milatariga dowladda waxaana kaga dhintay sagaal askari dhaawacana waa shan askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiinka dambe ku furtay afar qori oo ak fodhisaban ah laba qori oo b k m ah hal qori oo r b g ah iyo hal mooto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba jibaaray dagaalada ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka xilli dowladda ay ku jirto waqti kala guur ah wararka shabeellaha hoose ayaan ku guda jirnaaye xalay waxaa la weeraray saldhigga askarta soomaalida ah ay ku leeyihiin buula mareer oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalkaas ayaa ahaa mid xooggan oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi wararkii howlgallada ay qaadeen xarakada shabaabul mujaahidiin ayaan ku guda jirnaa markaana aynu eegno warar inaga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin gobolkaasi waxa ay ka fuliyeen dhowr weerar oo kalena ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha weerar xoogan ayaa lagu qaaday kontarool balcad ay ku leeyihiin askarta dowladda federaalka inta la xaqiijiyey weerarkaasi waxaa ku dhintay hal askari waxaana goobta lagu soo furtay qori iyo booshkiisa isla xalay gobolka shabeellaha dhexe mujaahidiintu waxa ay dagaallo toos ah iyo madaafiic ku qaadeen saldhigga ciidamada burundi ee magaalada jowhar tiro madaafiica ayaa la xaqiijiyay inay ku hoobatay saldhiggaasi ciidamada burundi intaa loogama harin ee sidoo kale waxaa xalay lagu weeraray saldhig ay ku leeyihiin xaaji cali oo ka tirsan shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan weerarada lagu qaaday ciidamada burundina nama soo gaarin hiiraan iyo galgaduudna xalay waxaa ka dhacay weeraro haddaan ku horumarno gobolka hiiraan xalay waxaa dagaal culus lagu qaaday ciidamada jabuuti ee ku sugan degmada jaralaksi dhinaca kale ciidanka shabaabulmujaahidiin markii labaad xalay waxa ay weerareen magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud halkaas oo ay ku sugan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada tira madaafiic ah ayaa la xaqiijiyay inay ku hoobatay oo ay ku dhacday garoonka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo jabuutiyaan ah wixii war dheeraad ah ee kusoo kordha dagaaladaasi waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe insha allah kulan ballaaran oo laga soo saaray bayaan ayaa dhex maray mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulaahi soomaali kulan gebagebe oo ah dowro loo qabtay odayaasha beesha jajeelo oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban bayaanka ayaa waxaa ku xusnaa qodobe ay ku heshiiyeen wilaayada islaamiga ee hiiraan oo wakiil ka ah xarakada shabaabul mujaahidiin iyo beesha jajeele mid ka mid a ka qaybgalayaasha dowrada oo ka dhashay beesha jajeele ayaa waxa uu akhriyey qodobada bayaanka kow beeshu waxay qaalatay xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka sidoo kale waxay qaateen in si rasmi ah ay beeshu kaga bara'a qaadato gaalada asalka ah iyo murtadiinta iyo weliba doorashooyinkooda gaalnimada ah wax kaalmo aan loo muujinin saddex sidoo kale in laga digtoonaado dhagaraha ay hay-adaha gaalada iyo sandareertooda beenta ah beeshu waxa ay qaadatay in diinta alla ay gaarsiiyaan dadka u baahan ee beesha ka dhashay isla markaana odayaasha dhaqanka qayb ka qaataan ee in culummadu cidda ka dhalatay loo diyaariyo in ay dadka gaarsiiyaan diinta alleh qodobada sidoo kale waxaa ku xusnayd in beeshu jihaadka ay ka qayb qaadato iyo inay soo dhammaystirto afar iyo toban arday oo ka dhiman macad loogu talagalay in ardayda beesha wax lagu baro qaar ka mid odayaasha beesha oo munaasabadda ka hadlay waxay sheegeen intii dowladdu socotay in qalbigooda daxasha laga mayray weliga walaayad islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo munaasabadda dadkii ka qayb galay ka mid ahaa ayaa aakhirkii hadlay waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in diinta islaamka la ilaashado waxa marka aan naftaydii tiinaba leeyahay oo dardaarankayga iyo tawsiyadayda ugu qiimaha badan waxaa weeye inaan wada dhowranno diinteenna islaamka hawadeenna inaanna raacin wax qabyaalad ku dhisan diinteenna inaysan naga saarin wax ku dhisan hunguri adduunyadoona diinteenna inaysan naga saarin wax ay cabsi keentay diinteenna inaysan naga saarin wax ay farxad iyo jacayl kala keeneen diinteenna naga saarin diinteenna waa ra-isulmaalkeenna qodobkaas waa qodobkii shirka maxwarkiisa ah ama kulankeenna dad yahow muslimiinta ah oo ikhyaarta ah oo dhaqanka ah oo hoggaanka ummadeed ah kutubkeenna qur'aanka iyo sunnadeenna nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku dhegno nabigeenna saxaabadiisa markuu u dardaarmayey wuxuu yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin cadduu calayha binnawaajid aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam diinteenna aan xagsanno ayadaa noo sharaf ah wallahi inaysan sharaf kala jirin qofka meel wax kala ka xula wallahi inuusan helinin asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in beeshu ay oofiso ballankii ay gashay wixii aan ku heshiinnay oo adinka aad gacantiinna ku qorateen oo carrabkiinna aad ka tidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ula qasdaynaaye dan kale kama lihiine fuliya wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan baa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala qofka karaamada lahoo sharafta leh waa qofka ballanoofinta leh walaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhaca dowraad loo qabto odayaasha beelaha iyadoo xarakada shabaabulmujaahidiin ay dhanka kale heshiisya la gasho beelaha heshiisyadaasi oo la xidhiira in shareecada islaamka la isku xukumo iyo in si wadajira looga hortago shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo ciddii kaalinaysa in beeluhu ay furtaan macaahid islaami ah oo ardaydooda wax lagu barayo in beeluhu weliba ay ka nabad galaan beelaha kale ay odwadaaga mabaderiska yihiin iyo in odayaasha beeshu ay xalliyaan arrimaha beesha dhexdeeda ah islamarkaana ay isu calool fayoobaato iyo qodobo kale waad mahadsantahay cabdilah idaacadda alfurqaan ayaa baahisay qaybta sideedaad waraysiyo muuqaalo taxano ah oo ay la yeelatay ergadii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan abuubakar ibraahim geedi بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka galaad qaybta toddobaad waraysiyada muuqaalada taxana ah ee alfurqaan ka soo saartay ergadii ka qayb gashay doorashooyinka xildhibaanada dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay maxamed maxamuud cabdi oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka jubbaland kaasoo u codeeyay xildhibaan aan ku guuleysan doorashada xildhibaanada dowladda federaalka inaan shirki galay oo dambaabay baan garwaaqsaday allah iga dhaafe ayuu yidhi maxamed maxamuud cabdi oo ka tirsanaa ergadii maamulka jubbaland waxa uu si qoto dheer uga hadlay saameynta iyo dhibaatooyinka uu la kulmay intii uu ku sugnaa deegaanada ay maamulaan shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah isagoona carabka ku ekeeyey in muddo laba sano ah uusan arkin reerkiisa ugu horeyn waxa uu ka waramayaa qaabkay u dhacday doorashada iyo sababaha uu galay isagoona ka qoomameeyey arrinkaasi
walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed maxamuud cabdi waxaan ka yimid degmada luuq nin maxay ahaydee maalin maalmaha ka mid ah un barnaamijkan qola socoto oo qabiil ah barnaamijkan hadda xildhibaanada iyo bakhtiga lagu dooranayay nin un maalin lugta la galaan ahaa iska ganacsato caadi baan iska ahaa waa kaanu xaalkayga waa sidaa waa kaa daanay kugu reebtay iyadin daanay ugu reebtayoo haddee kolley wixii un dhacay waa dhacay laakiin waxaa weeye inaan shirki galay oo aan dambaabay ilaahay ha iga dhaafee baan garwaaqsada waa sida qabiilkaaga yaan laga badinin xaqiiqada in la sheegaa la rabaa mugta qabiilkaaga yaan laga badinin haddee qabiilkii waa u orday waana ku guuldaraystay oo meesha iyadeed ninkii aan marka iyada dabada ka waday ma uusan helin meesha iyada waa waaye daanadii iyadeed anay igu hartay oo marka waxa weeye waxaa noqday marka nin arrinta iyadaheed aada ugu qowmameeyo sidoo kale waxa uu ka sheekaynayaa saameynta iyo walaaca uu dareemay doorashada kadib horta xaaladda iyadaa mid laga sheekayn kara maaha sababtoo ah aniga nin iska ganacsataan ahaa magaalooyinkaan iskaga gudbi jiray waa iskaga gudbi waay oo dhibbaan kala kulmay saameyn bay ku yeelatay noloshaydu tan kale dee soomaaliya waa taqaanaa oo nin walba waxaa weye nin xayn meel geystay iyo nin hal meel ku darsaday iyo nin sac ku darsada way iska badantay sac iyo hal iyo hal iyo ri meeshii wax ka helayaanna magaalo maahee waa miyi saaka xoolahan aniga tabcaday oon aniga lahaa inkastaba ha dhammaadeene waa waxaana hadday isoo horumaraan labadaas sana aanan aqoonin waxay ku darsamay waa dhibaatada labaad oo saamayntii ugu yeelata marka waxaan u arkay in ay anigana noloshaydu khatar ku gashay maalkaygana uu ku burburiyo meesha iyadah ay ku lumayaan
amni ahaan u socon waay in la idilaan ka baqay waa kaa ugu dambeyn maxamed maxamuud cabdi ayaa fariin baaqa u diray odayaasha ku howlan doorashooyinka isagoona sheegay inuu soo ajiibay baaqa hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab anuu taabaan ajiibay mar haddii oo la cafiyey oo cafis baa laydinkugu baaqay layidhi waxaa nasiib u yeeshay dadka ugu horreeyey qofka ugu horreeyo soo dhaqaaqa inaan ka mid noqdo dadka isaga ahaa meel luuq layidhi aan ka soo baxay waa isku aamini wayay nimanka ayagoo meesha jooga beledxaa waan ka soo wareegtay gadoondha waan ka soo dhacay ceelcaddaan sidaa iyada ku imid anigoo aanan cidna marka iyada ah ragga xarakada ka mid ah waan la xiriiray maogiye cid kaleo iga warhaysa aan la arag waan sidaa ceelcadda ku imid runtii waxay noqotay marka mid aan aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aad mid aan ugu faraxsanahay maasha allah maasha allah wax laisbarbar dhigi kara maaha waxaan leeyahay kitaabka ilaahay baa xaq ah waxaa xaqa ahaana in lagu adkaada ayaan aniga qabaa waxaan u sheegayaa dadka ayaga ah in ay waxay dooranaan ay tahay daaquud iyo wax lamid ah daaquud iyo wax lamid iyo wax gaalo u adeegay inay yihiin baan u sheegayaa dadka ayaga oka waxaan ugu baaqayaa inay iska daayaan oo ilaahay u shariig yeelin way hawsha iyadaana gelin taxanaha waraysiyadan muuqaalada ah ayaan habeenadii lasoo dhaafay kusoo gudbinay qaar ka mida ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goob fagaaro ah ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib faahfaahinta warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena maxamed cali aadan allahu akbar allahu akbar allahu akbar
waa bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud oo goob fagaaro ah ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib dad badan ayaa soo buuxdhaafiyey fagaaraha kuwaasoo si wadajir ah u daawaday filimka ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadkii daawaday filimka oo ka warbixinaya shucuurtooda ku aadan isdaarka ay daawadeen annaga maanta waxaan aragnay filin aan aad ugu faraxnay gaalo la atay maraykan ah muslimkuna la'aayey hal la bireeyo hal xabad lagu dhufto hal deb lagu rido dhammaan hadda maraykan qurjubou noqda hadda waxaa ilaahay laga rajaynaa inoo dhammaan cagaha dhulka laga qaado cagaha maraykan oo dhan dhulka laga qaado laga tirsho sidaasba aad looga rajaya waxaa ka mid ahaay maraykan madaxdiisa oo la dilo diyaaradihiisa oo la jajabsho uuna duqay jiray nagu korgaaxi jiray meel walba nagu dhibi jiray dad iyo xoolo iyo deegaan intaba nagu dhibi jiray oo la gubo waxyaabaha noogu waaweynay ahaayeenu hadlan waxyaabahay cajabgeliya waxaa ka mid ahaaya diyaaradihii maraykanka oo aad u gubanaya iyo alkataa'ib oo nya tagtay soo duubtay cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala sirtiisii iyo wixiisii oo dhan bannaanka soo dhigtay sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku dhaqan galahareeri ayaa ka warbixinaya waxyaabihii ay ku daawadeen filimka alkataa'ib adoo waxaan u jeednay oo donald trump oo isagoo afka lagu mudayay iyo waxaan u jeednay diyaaradaha mujaahidiinta ay gubayaan waxaa ka mid ahaa amiirka mujaahidiinta oo la dardaarmaya raggii geli lahaa weerarka magacii waxaa ladhahaa muscab bil cumar cawad waxaa fiirsadan oo filim fiican filimka waa aad u xushiyeeno eemaa dhan way sugay filimka waxaa ku daawada bakti bakti iyo baraylajida intaas maa maraykanka waxay soomaaliya kalsoo doontay intaasay ka qaateen waxay cajib geliyey dowlam taraan walaalka mujaahidka wuxuu u maleeyey inuu hor istaagsan yahay tooridiisu u muddo leh markaasaa ana farxab marka waxaa ku leeh gaalada waa jabtay waxaa ugu jeceynayaa weerarkaas ragga fuliyey ilaahay jannada firdowso gelsho dhammaantood guryahooda jannaday ku yeela insha allah dhowaan ayay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo saartay dagaalkii mandabay oo lagu soo bandhigay meydadka ciidamada ameerikaanka ah iyo diyaaradahooda oo gubanaya toogasho lagu dilay saraakiil ka tirsan f b i-da maraykanka ayaa ka dhacday gobol ka tirsan maraykanka warkaas iyo war kale oo ku saabsan diyaarad ay leeyihiin yuhuudda oo kusoo dhacda waddanka falastiin waxaa inoo soo jeedinaya maxamed amiin warbaahinta waddanka maraykanka ayaa soo tabinaysa in shalay oo ahayd talaado ay toogasho ka dhacday qaybo ka mid ah waddanka maraykanka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen saraakiil ka tirsan ciidanka f b i-da ee dowladda maraykanka toogashadan ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday gobolka florida ee dalka maraykanka laba sargaal oo ka tirsan f b i-da maraykanka ayaa lagu dilay toogashadan ka dhacday gobolka florida iyadoona lagu dhaawacay saddex kale booliska gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ku aadan toogashadan iyagoona dadka deegaanka ugu baaqay in ay guryahooda ku ekaadaan dhanka kale diyaarad ay leedahay yuhuudda ayaa kusoo dhacday waddanka falastiin wararka ka imanaya waddanka falastiin ayaa ku waramaya in diyaarad nooca wax basaaso ah oo ay yuhuuddu lahaayeen ay kusoo dhacday gudaha waddankaas ciidanka yuhuudda ayaa shaaciyey in diyaarad ay leeyihiin ay kusoo dhacday koonfurta bari ee khaza sida ay ku waramayso warbaahinta yuhuudda wakaaladda wararka ee lagu magacaabo macan oo soo xiganaysa ilo amni ah ayaa sheegtay in diyaaraddu ay kusoo dhacday xuduudda koonfureed ee bariga magaalada khaza afhayeen u hadlay ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa sheegay intii ay ku guda jireen howlgal militari ay magaalada khaza uga soo dhacday diyaarad nooca wax basaaso ah oo ay ciidanka yuhuudda lahaayeen afhayeenku ma uusan cadeenin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay soo dhicista diyaaraddan haddii ay usoo dhacday beegsi kaga yimid kooxaha falastiiniyiinta ama ay usoo dhacday cillad ku timid awgeed diyaaraddan kasoo dhacday ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa kusoo aadaysa iyadoo maalin ka hor sidaan oo kale diyaarad ay yuhuuddu lahaayeen kusoo dhacday waddanka lubnaan waxaana mas-uuliyadda soo dhicista diyaaradaasi sheegtay ururka lagu magacaabo xisbullaata isagoona sheegay in ay kusoo xadgudubtay hawada koonfureed ee waddanka lubnaan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise kumanaan kiisas cusub oo cudurka coronavirus ayaa laga diiwaangeliyey waddamada safka hore kaga jira cudurkaasi dalalka maraykanka hindiya baraasiil iyo ruushka oo ah waddamada hoggaanka u haya caalamka marka loo fiiriyo dalalka uu saameynta xoogan ku yeeshay cudurka safmareenka ah ee loo yaqaano coronavirus ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaa laga diiwaangeliyey mid waliba oo ka mid ah waddamadaas kumanaan kiisas cusub oo hor leh xilli dowladaha caalamka ay u maarala yihiin fayraskan dilaaga ah wadanka maraykanka oo kaalinta koowaad kaga jira dalalka dunida ayaa afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan boqol iyo soddon kun oo kiisas cusub ah iyo ku dhawaad laba kun oo dhimasho ah xog ay soo saartay jaamacadda johns hopkins ayaa waxay ku sheegtay in afar iyo labaatan saac gudahood wadanka maraykanka uu cudurka coronavirus kusoo ritay dad gaaraya boqol iyo soddon kun toddoba boqol konton iyo sagaal ruux taasoo ka dhigaysa tirada guud dadka ameerikaanka ee la dhiban caabuqa coronavirus inay marayso laatii lix milyan sagaal boqol toban iyo laba kun iyo shan boqol konton iyo shan bukaan sidoo kale xogta jaamacadda ayaa waxaa lagu sheegay in isla afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay gudaha wadanka maraykanka uu cudurka corona ku dilay kun sideed boqol siddeetan iyo kow ruux taasoo ayadana ka dhigaysa wadarta guud dadka ameerikaanka ah ee uu cudurkan dilay in ay gaartay afar boqol afartan iyo saddex kun saddex boqol konton iyo shan ruux dhinaca kale wadankii hindiya oo kaalinta labaad ku jira marka loo eego tirada dadka qaba cudurka corona ayaa waxaa la diiwaangeliyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay siddeed kun lix boqol soddon iyo shan oo kiisas cusub iyo sagaashan iyo afar ruux oo dhimasho ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee wadankaas sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa waxay sheegtay in tirada guud dadka uu soo ridinayo cudurka ay korortay waxayna maraysaa toban milyan toddoba boqol lixdan iyo toddoba kun iyo laba boqol iyo lix kiis halka wadarta dhimashada tan iyo markii uu cudurkan ka dilaacay wadankan ay gaartay boqol konton iyo afar kun iyo shan boqol labaatan iyo laba ruux sidoo kale wadanka brazil oo dhaca qaaradda latin america ayaa isna afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan labaatan iyo afar kun oo kiisas cusub ah wasaaradda caafimaadka ee brazil ayaa ku dhawaaqday shalay diiwaangelinta labaatan iyo afar kun shan boqol saashan iyo kow kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah iyo dhimashada shan boqol saashan shan ruux guud ahaan tirada dadka uu ka dhacay cudurka coronavirus ee ku nool dalka brazil ayaa waxay maraysaa sagaal milyan laba boqol iyo soddon kun iyo shan iyo toban kiis sidoo kale wadarta guud dadka reer brazil ee cudurkan u dhintay ayaa waxay maraysaa laba boqol labaatan iyo shan kun boqol afartan iyo saddex ruux wadanka ruushka oo kaalinta afaraad kaga jira dalalka corona oo dhibaatada ba-aan ka geystay ayaa afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay wuxuu diiwaangeliyey kiisas cusub oo corona ah xarunta la dagaalanka cudurada faafa ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay caabuqa coronavirus oo soo ritay dad gaaraya toban iyo lix kun lix boqol afartan iyo saddex ruux sidoo kalena ay ku dhinteen toddoba boqol iyo soddon ruux oo kale tirada guud dadka qaba cudurka ee wadanka ruushka waxay gaaraysaa saddex milyan sideed boqol siddeetan iyo afar kun toddoba boqol iyo soddon qof halka wadarta guud dadka uu ku dilay gudaha wadanka ruushka ay marayso toddobaatan iyo afar kun shan boqol konton iyo sideed ruux waad mahadsantahay maxamed ciise warkii subaxniman dhegeystayaal saaka waa naga intaa cidduu warkan dhaafana waxay ka heli kartaa barta aalada internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan dot com